habeen wacan oo wanaagsan halkani waa madasha lixdanka caawo waxaanu madasha lixdanka aanu ka waraysan doonaa qaar ka mida ragga ugu culculus ee madasha had iyo jeer fikradahooda isku weydaarsada bal sidii looga sabata bixin lahaa caasimada muqdisho dhibka usoo noqnoqonaya aad iyo aadka u ragaadiyey nabadgelyadeedii waxaynu ku bilaabi doonaa cirjiil cirjiil waa magaca uu ku joogo madasha waxa uuna asal ahaan kasoo jeedaa deegaanada jubbaland cirjiilow maxay kula tahay maxaa lagaga hortegi karaa maxaa sababay sidee ciidamada sirdoonka soomaaliya loo tayey karaa sidee wax looga qaban karaa dhibaatada haddan ragaadisay magaalada muqdisho bismillahi raxmaan iraxiim dhammaan asxaabtayda qolka ku jirta sigistiga aad iyo aad baan u salaamayaa arrintaa baan rabaa inaan dul istaago wixii fikradayda ah xaqiiqda sida dhabtiga waa waa su-aal aada u fiican horta number one waxaad moodaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dadka shicibka ah ee xamar degan wada shaqayn hoose oo galaan gala kama dhexayso waxaad moodaa xagga siyaasadda inay u kala siyaasadda inay macnaha aada iyo aada u kala fog yihiin waxaana wada shaqayn karaa ama guulo wada gaari kara shicib iyo dawlad isku mawqifa guulo gaari karta sidaa darteed dhibaatooyinkan iyo dibindaamyadan iyo dhibkan socda maadaama dawladda iyo shicibka ayna wada shaqayn ka dhexaynin waxa weeye dhibaatada soo noqonaysa magaaladii dawladda dhinaca bay ka degan tahay shicibkina waa wada degan yahay abaabulka marka lama lama xakamayn karo maadaama macnaha wada shaqaynayna jirin sidaa darteed dadka shicibka ah oo dawladda ku xidhan oo wax allaaliyo wixii dhadhaqaaq ah ama loo maleeyo inay macnaha dhibaatooyin keenayaan hadba stationka ugu soo sokeeyo report la geynayo wada shaqayn buuxda yaa horta waxaa weeye caqabadahan lagu soo xallin karaa halkani waa madasha lixdanka haddana waxaan maagi u dhiibanaa seefullah oo isagu kasoo jeeda deegaanada khaatubo seefullah bismillahi raxmaan iraxiim horta waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay dhibaatadii kasoo gaadhay dadka waxmagaratada ah ee dadka laaya inta badan soomaaliyeed dhiigga soomaaliyeed xaalaystay intaa markaan ka gudbo horta dhibaatadani waa dhibaato weyn marka run laga hadlayana waxyaabaha dadkani hadda yaqaanaan waa wax cusub weeye casrigan la socda shaqooyinkii dadku berigi hore ay qaban jireen ama ciidamada ama sirdoonka ay qaban jireen shaqooyin ka waaweyn baa meeshan yaalla magaaladan hadda eriyadan lagu dagaalamayana xudud baa yaalla ama dad meel iska degay oo loogu yimid oo saqiir iyo kabiir rag iyo dumar carruur wax waliba ay magaranaysaa fadhiyaan oo aan dadkii la kala soocin dawlad macnaha halartay oo kala sooci kartaana aynan awoodeedii weli la gaarin waa meesha fadhida dhibaatadaasi dadkaa haysataa waa dhibaato horta baahday weeyaan laakiin sida wax looga qaban karo haddii aan anigu cilmi ahaan ama ra'yi ahaan ama waayo aragnimo ahaan isticmaalo ciidamada horta sirdoonka la yidhaahdo waxaad moodaa hadda rag unbaa badanaaba la qoraa rag baa u badan laakiin sirdoonku rag keliya in laga dhigo waxaa ka fiican in rag iyo dumar iyo carruur intaba laga dhigo oo la sameeyo meelo la dego oo caadi loo dego oo macnaha ka duwan meelaha dadku degan yihiin oo dad badan lagu tababaro oo shaqooyinkan qabta dad sirdoon aan cid aqoonin oo mushahaariya oo la sameeyo oo aan cid taqaanaa jirin ribood riboodka dawladda u gudbiya in lagu dhex sameeyo meelaha dadkana ay degan yihiin waxaa jira dhaqaalaha lagu dagaalamaya inta badan waxaan anigu aaminsanahay ama fikir ahaan aaminsanahay hay-adaha waaweyn ama businesyada waaweyn ee soomaalida dhexdeeda ka samaysan ee weliba especially muqdisho wax u badnaatay ay ka samaysan meelaha lafteed markaad soo gelayo oo ay jiri karaan dad macnaha ka shaqeeyo oo waaweyn inay dadka la shaqeeyaan dhaqaalo badan oo loo isticmaalo oo dadka shacabka loo isticmaalo ama bajin la bajiyo dadka si waxaan dadka dhexdiisa loogu fushado baa arrimahan ay ka dhaqaaqi karlaayiin dadkan marka haddaba si loo xoreeyo waa in la helaa ciidan dhiiran oo mushahar ku filan qaata oo aan u baahnayn dhaqaalo dhakada kaga yimaada askariga laftiisa baa laal laalif lagu samaynaya askariga laftiisa lagu laalif lagu samaynaya hudheelada laftooda la degan yahay dadka ama meelaha macnaha bisnisyada oo dhan in xiliyadan la joogo laga bedelo waardiyayaasha caadiga ahee dadka caadiga ah shacabka ah iyagu ay haarigaraysteen qofku wuxuu doono ahaan karaa qof shacaba lasoo haarigareeyey oo la keenay hodheel hortii meel laga keenay in aan cidwar lahaynin baa hodheeladii la horteeyey waxaa laga yaabaa kan waardiyaha ah laftiisi inuu riboortka faraha badan qaraxyadan waxyaabahan la samaynayo oo dhan inuu wax ka og yahay baa laga yaabaa oo isaga laftiis wax ka samaynayo in meelaha magaranaysaa magaaladu ay u weyn tahay ee dadka magaranaysaa faraha badan degan yihiin in lagu sameeyo ciidamo roonda ah wax la yidhaahdo oo isbedela roondooyin isbedela oo saddexdii saacadood ama labadii saacadoodba isbedel ku sameeya eryooyinka ah ciidankaasina waa inuu ciidan qalabaysan yahay ciidan mushaharkiisa u dhamaystiran yahay ciidan moralkiisu dhisan yahay oo wada shaqaynaya dhar cad iyo ciidamo adni boolis military saddex qaybood u qaybsan saddexdaa qayboodba ay wada shaqaynayaan oo ay wada socdaan arrintaa iyadaa haddii lagu guulaysto qayb ka mid ah waxyaabahan dhacaya way dhici karaysaa in lagu guulaysto qaybo ka mid ah ma odhan karo waa lagu wada guulaysan karaa waxani way dhammaanayaan ma odhan karo laakiin qaybo ka mida in la dhammayn karo oo lagu guulaysan karaan aaminsanahay haddii loo isticmaalo saddexdaa ciidan ee istira joogga ah meelaha weliba magaalada ugu cudeeda ah ee ugu waaweyn xaafadaha dee waaba iska dhici kartaa xaafaduhu inay magaalado dhan cidi gaari kari mayso laakiin meelaha santarada ee magaalooyinka waaweyn ama hudheelada waaweyn ku yaalaan too talida aan looba ogolaaninba nin shacabi inuu hudheelada soomaalida macnaha waaweyn ee caadiga ee dadka xildhibaanada iyo waxyaabaha dadka muhiimka ay seexanayaan in qof shacbi waardiyeyo anugu arrinta ayadaa baan fikiraan aaminsanahay waxaana waa qayb ka mida waa la qaban karaa qaybta marka la qabto kabacdi wixii kale amniya marka dawladda xoogeysata ee ciidamadu intan dhaamaan ee wadanku macnaha nimanka inta badan laga saare ee wax sii hagaagaan marba marba in tartiib tartiib wax loo dhameeyo haddana waxaan ugu yeedhayaa daadahey daadahey waxaan rabnaa inaad nala wadaag waxaanu ognahay in caasimada labaad ee dalka hargeysa ay secure tahay ama ay ammaankeedu aad u sugan yihiin maxaa ciidamada jooga muqdisho ay uga faa'iidaysan karaan ama maxaa lagu kordhi karaa oo idea aad is leedahay maadaama dhammaan xitaa deegaanada ay maamulka somaliland gacanta ku hayso inay kulligood ammaankoodu aada u sugan yahay aad iyo aad baan ku salaamaya horta marka u horeysa waa kaaga mahad celinaya madasha sigistii sidaynu isugu nimi nuga hadlayno awacabkan ka dhacay maanta soomaaliya number one somaliland maaha wadan ka mida caasimada labaad ee soomaaliyana maaha anoo ka cudur daaranaya kaagana mahad celinaya madasha aynu ku gorfaynayno waxyaalahan doonayno ummadda uga faa'iideyno somaliland waa dal ka gaara caasimadeeduna waa jamhuuriyadda hargeysa aan soo qaato marka arrintan ka dhacday dowladdan aanu jaarka nahay ee soomaaliya number one waxaan doonayaa inaan ka tacsiyeeyo ummaddii halkaa ku halaagantay ilaa allah ilaa raajicuun ilaahay ha u naxariisto haddaba haddaanu ka egno dhinaca amniga iyo waxa loo baahan yahay markaynu ka hadlayno arrimaha amniga ama wixii taqakhas aan u leenahay aanu doonayna inaanu uga faa'iideyno umma ummadda number one amnigu wuxuu u kala baxaa waddan marka laga hadlayo hayado kala duwan buu leeyahay afar haayadood way ku khasban yihiin inay isla shaqeeyaan saddex haayadoodna waxay ku khasban yihiin inay isla shaqeeyaan number one national guardka ciidanka la yihahdo ee militariga ahi iyo ciidanka la yihahdo mariinka ee badda iyo ciidanka cirka saddexdaa ciidan waa isku shaqo waana isla shaqeeyaan tababarkana waa isla qaataan waxa weeye waa coast guardka oo baddii ilaalinaya waxa soo gelaya ciidanka cirka oo hawada loogu talagalay inuu ilaaliyo kana caawiyo coast guardka iyo ciidanka national guardka militariga ee infantariga oo xuduudada loogu talagalay ayna ilaa kana caawiyaan ciidanka cirku wixii infantariga magaranaysa ay soo weerara saddexdaa ciidan waa saddexdaa national guardka isla shaqeeya afarta kale ee isla shaqeeya waxa weeye waa wasaaradda arrimaha gudaha waxay u xil saaran tahay local marka laga hadlayo wixii waddanka gudihiisa ay amniga ah qaybta iyada markaa hoos timaada ay la shaqayso number one waa immigrationka number two waxa weeye qaybta c i d da number fourna waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda oo wixii ay fiisa soo siinayso ay kala shaqayso qaybta immigrationka cidda ay fiisa soo qaadaysa safaaradda waddanka ay joogto u qaabilsan ee waxa soo gelaya afartaas loo baahan yahay ka koowaad marka aynu ku korfaynayno ee waxaan ka dhacaya caasimadda muqdisho iyo waddanka soomaaliya gudihiisa waxaa horta shaqadoodii gabay waxa weeye marka laga yimaado national guardka iyo waxaan oo dhan maadaama uu yahay dal burburay oo failure steeda muddo badan burbursanaa uu yahay doonayase in amnigiisii la sugo maantana ay argagixisu ku jirto waa in wasaaraddii arrimaha guduhu ay tallaabada ugu horreysay qaadayso ay tahay in ay dhisto ciidanka booliiska oo kow first priority ciidanka booliiska marka ay dhistana waa inay dhisto ciidanka sirdoonka oo si fiican u qalabaysan una dhisan labadaas waa in ciidanka immigrationku ay ilaaliyaan oo ay yeeshaan investigation iyo sirdoon iyaguna u gaara oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaa hoos imanaya markaa degaankii gurigii la kiraysanayay waa inuu yeesho qofka kiraysanaya i d muwaadinka gurigaalena waa inaanu kasoo qaato wasaaradda arrimaha gudaha uu u diro qofkaas doonaya inuu ka garaysto guri inuu warqad kasoo qaato i d na uu kasoo qaato inta uu ku noolaanayo iyo intuu joogayo meesha iyo wuxuu qabanayo waa in la helo hoteelka cidda imanaysa hoteelkaasu qofku markuu soo galo waa in qofku i d haysto meeshuu ka yimi waa inta loo diro faraha laga qaado wasaaradda arrimaha gudaha soo xaqiijiso muwaadinkan hadduu muwaadin yahay iyo hadduu yahay international qof kale oo magaranaysa foreman oo waddan kale ka yimiba fara laga soo qaado i d-giisa iyo meeshuu ka yimina waa in la xaqiijiyo baarisna lagu sameeyo hoteelkaasna waa inaan la iska seexan waa inay yeeshaan ciidamadu ciidamo u tababaran oo kala laba qaybooda maadaama ay maanta waddanku iyo caalamku isbedelay oo ay kusoo korodhay sirdoonkii hore ee saminiyadii ama eediyadii laga baxay ay maanta tahay waddan cusub oo aynu kula dagaalamayno argagixisooyin kala gedisan oo ay kamid yihiin isis ama magarata nimankan kale afka duuban iyo ururdiimeedo siyaasad ku dhex milmay waa in la helo askariga inuu helo number one mushahaaradiisa oo uu ka dhawaa ka fogaado waxa la yidhahda corruption taa waxa u xil saaran oo la doonayaa xukuumadda fulinta inay ka qayb qaadato oo xukuumaddii ay wasaaraddii ay u eedimatay ay kula xisaabtanto wasaaraddiina waa inay baarlamanka waa inuu keeno wasaarad walba la xisaabtan wasaaraddaas waxay qabatay wasiirka shaqadiisa kasoo bixi waaya waa in xilka laga qaado waa in ciidamadii markaa la tayeeyo shahaaradoodiina la helo haddaba ma u muuqataa waddankan soomaaliya waddan taa iminka magaranaysaayey ay ka muuqato ama ku wada tallaabsan kara tallaabooyinkaas oo dhan su-aashu waa maya xaggee ugu dhow ee ay wax ka qaban karaan ee ay ka yegleeli karaan number one waxay wax ka yegleeli karaan oo ka qaban karaan in ay marka ugu horreysa bal caasimadan muqdisho iyo inta ku xeeran ay saaraan waxa la yidhahda bandow bandowdaas oo ah muddo ilaa saddex wiig gudahooda bandowdaa markay saaraan ay sameeyaan baadhis wax la yihahdo dhammaan guryaha oo dhan iyo xaafad xaafad ay u baadhaan degmo walbana loo sameeyo police station iyo guddoomiye la shaqeeya ta saddexaadna ay ku noqoto oo kale wacdigelinta la wacdigelinayo shacabka oo laga wacdigelinayo kalsoonidana laga helayo inay booliiska iyo shacabku isku kalsoonaadaan oo wada shaqeeyaan waxyaalaha markaa aan usoo qaadinayo tusaalean doonayo inaan kusoo gaabiyo waxaa ka mid a jumhuuriyadda somalilan lix iyo labaatanka sano ay dhisnayd waxay ka shaqaynaysay ciidamada hay-adaha kala duwan hadday tahay dhinaca sirdoonka booliis milatariyada iyo ciidanka la yihahdo burmedka oo isaguna gaara marka laga yimaado national gaarka iyo mariinka ciidanka sirdoonka iyo lanta immigrationka oo wasaaradda arrimaha gudaha hoos timid waxa inagu soo kordhay ciidamadan cusub ee la jaan qaaday maanta globalka caalamka ee argagixisooyinka kale la dagaalamay sida ciidanka somalilan la yihahda r r u da special force oo iyaguna loogu talagalay inay argagixisada si gaara loogu tababaray marka waynu maqallaa dhinaca soomaaliya inay ciidamo laleeyahay ay hayaan nesa ama loogu yeedho oo la yihahda argagixisadii la dagaalamaan hase ahaatee n f maaha waa in booliiskii iyo ay isla jaan qaadaan iyo ciidankaasu iyo sirdoonkii hoteeladii iyo magaranasa guryihiina la kantrogareeyo mar haddaanay intaas weli iminka haynin de wasaaraddii arrimaha gudaha ayaa shaqadeedii gabtay ta waxa u sahlaysana waxa weeye argagixisadii oo villagekii iyo magaranaysa ayay tuulooyinkii yaryaraa weli degan ama amiirtoodiina kasoo magaranaysa halkaa kasoo abaabulaya magaaladiina xidid ku yeelatay fara badan oo gudaha aan laga safaynin dhaqaal ahaanna u kobcay arrintan ku gebagabaynaya ugu weyn waxa weeye muhiimaddu waxa weeye ilaha dhaqaalaha oo la control gareeyo sida qaybahan iminka saad oo kale ee la isticmaalayo africa haddii aan qaybaha la control garayna lacagtaas dhaafaysa waxay keenaysaa inay argagixisadana badiso corruptionkana badiso maadaama aanay bangi dhexe lahayn oo wax maamula dawladduna ay mar walba wiiq ku noqonayso lacagayogaasuna ay noqonayaan wax influ ku yeelanaya fara badan marka aniga anigu waxaan ku gebagabayn lahaa waan kula talin lahaa waddanka soomaaliya inay wasaaradda arrimaha guduhu la tayeeyo ciidamadeedana la dhiso tuulooyinkana ma magaranaysaay laga xoreeyo nimankan maamul adagna loo sameeyo oo hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha oo la jaan qaada haddii aanay taasu iman shacabkuna kalsooni ma helaayo dawladduna hore uma dhaqaaqayso kalsoonida shacabkuna waxa weeye waa inay ku kalsoonaadaan la shaqaynta booliiskooda salaamayo haddana waxaan fursadda mayga kusoo dhaweynayaa maska bari maska bari su-aashkooda waxa weye ko puntlandna miye ay ka madax badaanan tahay soomaaliya su-aasha labaadna waxa weeye sidee lagu tayan karaa ciidamada nista iyo ama ciidamada sirdoonka ee dagaalka ba-aan kala soo horjeeda argagixisada faraha ba-aan ku haysta caasimada dalka ee muqdisho aad baad u mahadsan tahay injineer xuseen waa cabdixamiid cismaan ku nool magaalada detroit michigan maraykanka bacda tacsi iyo bacda salaan puntland waxay ka mid tahay soomaaliya haddaan ka jawaabo xeegaagow su-aashaadi soomaaliyana ka mid ahaan doontaa insha allahu soomaaliya waa mid weeye sharciga waxay ku qoran tahay constitutionkeena ku qoran tahay waana nabad weeye hadda alxamdulilah ciidamada geesiyaasha ee difaaca puntland nimanka dhowr mar bay ku soo qaadaan weeraro puntland xagga badda iyo xagga beriga labadaba waa la iska caabiyey waa mahad ilaahay meelo bockets ku jiraan waa la sheegaa laakiin dad baa maalin iyo habeen u taagan inay difaacaan sidoo kale caasimada labaad ee soomaaliya hargeysa iyo intay xukunto waa caasimadii labaad ee soomaaliya waa ammaan weeye iyaduna rag baa ka shaqeeya iyadana iskama iman magaalada muqdisho waa meesha maskaxdii soomaaliya weeye waxaad u malaysaa inay halkaa target gareeyeen oo maaragtay ugu talagaleen inayan degin si ayan soomaaliyana u degin marka dhibka ay wadaan qof kastoo soomaaliya ayuu taabanayaa xalku horta wuxuu ku jiraa xal siyaasadeed iyadoon la gaarin xal siyaasadeed xal milatary waxba ma taraayo xalka siyaasadeed oo waddanka inay madaxdu horta dadkooda maaragta u turaan siyaasadaha ku heshiiyaan kadibna milatariga la focus gareeyo ciidamada si fiican loo tababaro ciidamo soomaaliyeed la qoro tababar wanaagsan la siiyo oo shisheeyahanu ay naga baxaan ciidamadan shisheeyaha ay dal inoo xoreyn maayaan cidna ina ka saari maayaan waa taasi waa muhiim in la ogaado meesha ay ka helaan hubka iyo dhaqaalaha si looga adkaado idaacadaheenna waxaa laga sii daayay ciidamo amisom ka tirsan oo maxkamad lasoo saaray oo hub ka iibinaya iyaga waxaynu kaloo aragnaa hubkii cusbaa oo dawladda oo iyaga gacantooda kudha ku dhacay marka si taa loo ogaado in hubka iyo dhaqaalaha meelaha ay ka helaan la ogaado lagana yareeyo oo aad loogala diriro in lala doodo culimmadu la doodo dadka kaleo indheergaaradka ahayna la doodaan la tuso qaladaadka ay ku qadlan yihiin iyo waxa meesha ka jira in ay arkaan in dadku ay helaan cadaalad si ayan iyaga cadaalad ugu doonan oo maxkamadihii ay shaqeeyaan si cadaalada u shaqeeyaan markaa iyagu inagoo og inay ka faa'iidaystaan dadka cadaalad darradu ku dhacday ama shaqo la'aantu ku dhacday oo ay dhaqaalo yar u fidiyaan intaba in maaragtay laga lagala doodo oo maaragtay laga ilaaliyo oo ma dadku ay cadaalad helaan in laga qayb qaato la dagaalankooda ay ka qayb qaataan maamul goboleedyada soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah waxaan ognahay maamul goboleedyada qaarkood inay dhulkoodii ka xoreeyeen oo kala dagaaleen inay ku biiriyaan waayo aragnimo iyo cudud labadaba magaalada muqdisho oo ah maskaxdii soomaaliya in maaragtay lagala diriro oo laga lo- looga dhaqaaqo iyo in laga dadka markii iyaga lasoo qabto dadka ka daba yimaada oo u dooda inay maaragtay dadkaasi la sii daayo in iyaguna maaragtay waa qarshe waa qaade iyo qarshe waxa weeye qofkiis qofkaasi uu waa maaragtay conspiracy buu ka qayb qaatay laynta ummadda soomaaliyeed ah in aan laga yeelin in il gaara lagu firiyo dadka iyo shirkadaha lagu tuhunsan yahay inay ka qayb qaataan iyo ugu dambayn in la isku xidho shacabka iyo dowladda khaasatan kuwa shaqadan u xilsaaran inay shacabku la shaqeeyaan il gaarana ku hayaan haddana waxaan ku wareejinayaa maiga makahiil makahiil بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمان أمد الصوماليات قلاها 60 مقعيقو ومكاهيل ورسمي وكتب قلاها 60 وجوغة دلك مريكنكا وحان تعسيد تيرانيا لكدريا دراسة دي كدعا دي مقدشو وكسو الله الله وطي يدمان أمد الصوماليات دبن انت عوارو هيان وعبارة قضي يدمان أمد الصوماليات مصيبة قرن نوران كلا وحا صومالي كهرسدي Eh, intaa marka halkaa uga gudbo eh, magaalada muqdisho caasimada soomaaliya dhibaatadan way kusoo laalaabatay iyo meelo kaloo badan waxaa kaloo jirta ayana oon tacsi ka dirayaa eh, shabeellada hoose inay baa malaynaya maanta ee la yidhi meel madaafiic lagu garaacay oo le- weliba qoys aan maqlay in qoys hal qoys oo meel ku baaba'ay iyadana tacsi aad iyo aad u teelaya badan baan uga diraya dadkay ka baxeen ilaahay bedelkooda bedel khayrka wax ka siiyo waxa weeyaan dhibaatadan waddanka soomaaliya ku habsatay waa masiibo qaran weeye masiibo qaran hadday tahana dee ummad qaran baa loo baahnaayo si qaran looga tashado mana muuqato mana muuqato ummadda qaranka soomaaliya oo isku imaanaysa oo waxaan ka wada hadlaysa mana aragno dhegxumadaana way nagu soo laalaabatay haddaanu nahay qorba joogta ee ma garanaysa ayay jooga ee waddamada westernka sida america ama meelo kama qorba joogta aan idhaahdo meel kastoo la joogo aad bay noogu soo laalaabatay mar kastaba waxa weye naxdintan way nagu soo noqnoqotay Eh, wax taladeedii hayana ma aragno markaanu fiirino siyaasiyiinta soomaaliyeed ciidamaha la dhisaa la leeyahay laakiin ciidamadii laftigoodii in aad looga dayrinayo oo ayagii la daryeelaynin baanu arkaynaa oo ay duufo ay aad u liita ku shaqeeyaan haddaan usoo laabto magaalada muqdisho oo arrintan ay ugu soo laabtay way adag tahay sida wax looga qabtaay sababtay tahay waxa weeyaan dee ummaddii ma garanaysaaye waa il- ilma waardiyeyn karto laakiin masna in dadaal eh, waxaa loo baahan yahay eh, intaan mid ka badan ay dowladdu la timaado iyo shacabka soomaaliyeed meesha ku nool Eh, waxaanu ognahay siyaasado kala duwan inay dalka soomaaliya ka socdaan marka laftigooda siyaasadihii laftigoodii in la kala masaafirinayo marka waxaa loo baahan yahay especially magaalada soomaaliyeed ee muqdisho ummadda soomaaliyeed oo dhan baa ku wada nool waxaa loo baahan yahay iyagu inay ay si ma garanaysayay arrintaa ay u bannaan baxaan waxaanu arkaynaa iyagoo madax soo dhaweynaya oo u bannaan baxayaanu arkayna iyagoo u bannaan baxaya eh, siyaasado kaleaanu arkayna laakiin arrimaha noocan oo kale ayaa la rabay in ma- waddooyinka loosoo loo soo istaago oo loo bannaan baxo oo aan shaqo kale la qaban ma garanaysaa waddanka in research guri kasta in la baaro guri guri in loo baaro ayaa loo baahnaa magaalada muqdisho Eh, irdaha laga soo galana ma garanaysaayey waardiyayaal adag la dhigo ciidamada wax waardiyeynaya wax ku filan la siiyo waxaanu ognahay ganacsato badan oo soomaaliyeed inay magaalada degan yihiin oo ay ka ganacsadaan waxaanu ognahay lacagaan kayr caadi ahayn inay magaalada muqdisho taallaan loo sheegaa masna inay ammaankeedii la ilaalin waayo macquul maaha marka dadkaas inay fadhiga ka kacaan oo ay magaalada loo istaago oo ganacsatadu ay istaagto oo kuwa siyaasiyiinta ay istaagaan oo ciidamadooda ay magaranaysaayay laftigooda ay ay- ay dhiirigeliyaan baa loo baahan yahay marka laakiin maalin walba hal wiil baa wuxuu dilayaa boqol qof oo intaasoo qof dhaawacaya xaggee daawada looga helaya xaggee kuwa dhaawacma looga helaya wax lagu booyo dhe looga helaya way adag tahay marka dhibaatadayna haysata dhibaatadayna haysatana haddiina ka istaagin oona u kicinin eh, eh, waxba ka gaari maysaan marka nin walbaba maalin walba gurigiisa ugu imaanaysaa hoteel walba meeshiisa ugu imaanaysaa nin walbaba meeshaa joogtaa lagugu soo gelaya marka war arrintan ka kacaanu nileena waa inla daqanayna wixii dawladaha laga qaban karana ummadda soomaaliyeed dawladda ku nool waa idinla qabanaysaa haddaad magaranaysaa sutuuqyo furaysaan iyo haddaa waxyaala samaynaysaan laakiin sidaan wax la eegan kara maahan aad iyo aad baanu uga xunnahay mar labaad iyo saddexaad haddana waxaan maiga u dhiibayaa bowdari magacaygu waa boodheri waxaan ka soo hadlayaa qaaradda mucrad america gobolka minneapolis waxaan aada iyo aad ugu mahad celinayaa jaaniska madasha sigista ayna siisay ay nagu soo dhaweysay baan aada iyo aada ugu mahad celinayaa intaa haddaan uga gudbo waxaan tacsi tiiraanyo la u dirayaa dadkii soomaaliyeed ee masuubadu ay ku habsatay shalayta magaalada muqdisho wixii dhintay ilaahay u naxariistaan u leenahay wixii dhaawacana ilaahay boogahooda ha ka dhayo intaa haddii aan kasoo dhaafo halkaas dhibaatadan magaalada muqdisho wax badan bay soo noqnoqotay oo maalin kasta two week one montis waxaa ka dhaca qarax baa ka dhaca markaa dhibaatooyinka halkaa ka taagan waxaan odhan lahaynanu haddaanu nahay gurbajoogta indha indheeya soomaaliya iyo siyaasaddeeda jecelna inay hore u socoto waxyaabaha aanu ku kordhin lahaynee ka maqan meesha in la wada shaqeeyo dawladda iyo shacibka marka ugu horeysa ina ay wada shaqeeyaan waa wax lagama maarmaana dadka la wacyigeliyo dadka booliiska iyo ciidanka ay la shaqeeyaan haddii ay la shaqeyn waayaanna waa lagu soo dhex dhuumanaya waa xaqiiqadu sida ay tahay marka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho ku nool ee maalin kasta dhibaatada ku timaado waxaanu ku baraarujin lahayn ina ay ciidamada amniga la shaqeeyaan waayo maalin kasta dad baa maatiya iyo dad berwegeyda ah baa si fudud u dhinta kuwa kale joogana way kusii xigaan haddii ay la shaqayn waayaan amniga marka aan taa ku dhaafo dawladda dhaliilo fara badan bay leedahay waxa aan dawladda lafteeda aanu fariintan u dirayno waxa weeye ina dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ama gareeshinada c a d da ciidanka amniga boolisyada xarumaha booliiska ina ay wada shaqeeyaan oo isku xidhnaadaan haddii la wada shaqayn waayo waxba ma hagaagayaan taana taasaan kaga gudbayaa markaa waxa aan leeyahay hala baraarugo waxaan way soo noqnoqdeen maalin kasta dad baa gurigooda ku madoobaanayaa haliyeeyaa ku dhinta marwooyin baa ku dhinta hooyooyin baa ku dhinta waxaanu maaha dhibaato yar oo la laga adkaysan karo marka waxaan odhanayaa oo aan anigu hadalkayga kusoo celcelinayaa shacabku ciidamada amisom iyo ciidamadooda ciidamada ciidamadooda hala shaqeeyaan haddii ay askariga amniga ah wixii ay arkaan ay u sheegayaan ee kusoo hoos kabanaya waa la qaban karayaa shay askarigu u xakameynaya wixii waynu arkaynay sida ay u markii hotelka nimka ugu dambeeyey la qarxiyey ay ciidanku u difaaceen shantiini sida ay markiiba u toogtoogteen waynu arkaynay ciidanku wuu tobabarya ciidan tobabarina wuu joogaa dawladdana waxa aan ku baraarujinayaa ina ciidanka mushahar ku filan la siiyo maadaama ninkan unasduhuro yahay argagixiso uu la dagaalamayo meel lagaga imanaya aanu ogeyn ina askarigu wax han uu ku yeesho oo waddankiisa ku daafaco oonu musuq maasuq ku gelin la siiyo ayaan anigu odhan lahaa haddana mayga madasha lixdanka waxaan hoos dhigay taliye bismillahi raxmaan raxiim waan ku salaamayaa egagow marka hore taasi waxaan u dirayaa shacabkii soomaaliyeed ee lagu gumaaday hotel dayax magaalada muqdisho ku yaal maalintii maanta ahayd intii dhibaatay allah u naxariisto intii dhaawacantayna allah u boogadhayo inta markaan ka gudbo xalku muxuu yahay anigu waxaan u arkaa xalku waa very simple maskax caafimaad qabta deenu sukeeno marka ugu horeysa wacyigelin caama oo xaafadaha muqdisho sideed iyo tobanka xaafadood wacyigelin shacabka loo sameeyo oo laga wacyigeliyo argagixisada inay indho gaara ku ku eegaan number two jaamacadaha wacyigelinta in laga bilaabo ardayda jaamacadaha wax baratay dugsiyada sare dugsiyada dhexe hoteelada ay mas-uuliyiintu degan yihiin oo targetka noqday laftooda in wacyigelin loo sameeyo nimanka hoteelada leh shaqaalaha hoteelada leh iyo nimanka c i d du inay wada shaqeeyaan qofka hoteelka soo dega oo la diiwaan geliyo habeenkaa wuxuu yahay meeshuu ka yimi hadduu maraykan ka yimi hadduu yurub ka yimi hadduu gobolada ka yimi in lala socdo dhaqdhaqaaqa hoteelka waxa soo gelaya iyo waxa ka baxaya number three xaafadaha shan iyo labaatankii guriba in loo sameeyo guddi guddigaasoo nin guddoomiye looga dhigo qofka cusub ee xaafadda guriga ka karaysanaya inay la socdaan qof ay ka shikiyaan hadday arkaan inay c i d da la hadlaan number four askarta nabadgelyada weliba c i d da iyo booliiska in mushaharkooda la siiyo soddonka bisha mushahar ay ku noolaadaan oo ku filan si aanay qoryaha ugu iibsan ammaankana u sugaan intaas weeye inta nuxurku iyo muhiimadda xamar looga bixi karo mushkiladda ka jirta gobollo badan ba sida puntland ka mid tahay sidaasa la sameeyey xaafadihiibaa guddi loo sameeyey sidaan hadda idin sheegay anigu sidaasaan ku talina waana kuusoo gabagabay haddana maaga madasha lixdanka waxaan hoos dhigay awke jabane waan salaamayaa dhammaan soomaali meesh kasta oo joogto maga madasha sigisigana waxaan uga mahadcelinayaa sida ay fursadda noo siisay aan tacsidana u duro Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun.
joogno marka tac- tacsi ka bacdi waxa weeye aad bay noo dhibaysaa maalin walba in eh, dadkii berbekeynada ahaa iyo hoteeladii iyo hantidii soomaalida la qarxiyo waxa weeye eh, ciidan aan wax ku filan haysanin ma ilaalin karo nabadgelyada ciidanku nin aan ka fekerayn wixii uu cuni lahaa iyo wixii reerkiisu cuni lahaa ayaa ayaa shaqo qabta oo shaqo loo dirsadaa marka uu ka fe- taa uu ka eh, fekerkiisu ka baxo ayuu wuxuu ku fekerayaa sidii uu nabadgelyada u ilaalin lahaa oo maskaxdiisu u shaqayn lahay laakiin hadduu calooshiisii iyo gurigiisii ka fekerayo ma fekeri karo sida uu wax u ogaan karayo okay saddex labaad ciidanku inuu maxaa lay tuugo kula taalaa kabtaada ma weydo shaqadan dhalan badan bay ka dhacday dhul badan bay soo martay soomaaliya laga shaqayn jiray Eh, ninka faamigaaga ah ee reereerkaagay xilliga aad dagan tahay iyo xilliga aad seexato iyo xilliga wax kaasi yihiin markuu afar shan goor ku eego mar buu ku ogaanayaa in wax kaa qaldan yihiin ciidanku difaac hadduu ku jiro mar baa ciidanku difaaciisa la jabsanaya laakiin hadduu ciidanku weerar yahay eh, waxaa boqolkiiba boqola eh, in uu mar mar gulu gaadho ciidanka nabad sugidda ee nisa waa in loo geeyaa iyo ciidanka dulayska arrinta ah ee beeraha laga daayo raggii egas beerta ah ee shaqadaa yidhiiday oo loo soo tababaray madaxa looga dhigo waxa weeye qofka la adeegsanaya ee shaqada qabanaya qiimama laha qofka shaqada dirayaa laga laga rabaa inuu shaqada yaqaan oo qofka waajibka uu siinayo iyo meeshuu u dirayo iyo meeshuu xogta ka raadinayo in ninka ma- madaxda ee commanderka ee go-aankani inuu shaqadii profession ku yahay qofkan la barayo ee shaqada loo dirayo askariga si yar ayaa qofka professionka shaqada u fahamsiin karaa laakiin haddii ninka madaxda ah ee ciidanka diraya aanu shaqadii aqoonin dee isaga iyo ninka kale uu diraya waxba isma dhaabaan waa in ciidanka meesha la keenaa waa in dadka la adeegsadaa waa in la sameeyaa dad fara badan lacagta baarlamaanada iyo wasiirada iyo laaluusyada loo bixinayo waa in dad fara badan xaafadaha laga qoraa oo la shaqo geliyaa waa in ciidanku habeen iyo maalin soodo xaafaduhu sida ay u kala sokeeyaan habeen walba xaafad la baadhaa caawa adoo baadhay habeen dambe aad ku noqotaa hadduu is yidhahdo hadda xaafadii la baadhay marka caawa madiine la baadho hadduu hodal soo galo waa in aan ha- habeenka dambe lagu celiyaa waa in dad ka feeyi oo shaqada qabto qofka kamid ah ee nimanka ee la qabto ee la tuumo kolay soomaali si walba way u dhammaanaysaa waa inaan xabsiga maxkamad lemageyne suuqa lagu toogtaa ninkii marka saaxiibkii la ogaado ee la qabtay ee la dilay cid xabar joogaysa ma jirto waa in shacab iyo dad iyo ciidan tababaran oo wada shaqaynaya shaqada loo diraa waa in nimankastani halka iyagu weerar kasta iyo waa weerar lagu ahaadaa waa in guryaha la baadaa waa in habeenba guri loo dhacaa waa in dad la helaa ka shaqeeya oo wararka soo dira oo telefoona la siiyo okay waxaynu ognahay madaxda ganacsatada siyaasiyiinta ragga lacagta haysta nin walba inay nimankani telefoonkiisa hayaan oo yidhaahdaan xilligaa intaa leeg haddaanad soo dirin lacagta intaa leeg waad dhimanaysaa qofku waa inuu ilaahay aaminaa weliba nimanka xawaaladaha iyo nimanka isgaarsiinta iyo nimanka bakaaraha ku haysta ganacsiga weyn ee dhaqaalahay soomaaliya laga xukumo haddaa nimanka dhaqaalaha faraha badan meesha ay ka helaan waa soomaaliya gudaheeda waa meeshay ugu badan tahayna waa xabar xabarna meesha usii badan tahay waa bakaaraha iyo dadka hantida ay ku og yihiin nin aanay lambarkiisa hayn ma jiro nin aanay la soo hadlani ma jiro nin aan lacag u dirin ma jiro waysaadka iyo iigaadka iyo lacagaha lasu dirayo way halkaa shaqaale shaqada yaqaan la geeyo oo ogaada lacagtan xawaaladuhu meesha u baxday telefonaday ku dhacday cidda loo diray waa in shaqa la qabtaan oo nimankii dhan madaxdii ka daaya waxaa taliyaha nabad sugidda wiil yarosholiyey sodon jir ah ayaa genereela siiyo taliyaha ciidanka nabad sugidda laga dhigay weligii ma uu soo marin laba sanadood oo kaahiraha buu soo maray yuu dirayaa muxuu ogaan karayaa toddobaatan jir sideetan jir ritaayira waa in taliyaha ciidanka laga dhiga oo dadka shaqada baro oo raggii ka shaqayn jiray la doonaa ee soomaaliyeed anugu waxaan ku talinayaa in islaha shaqada loo qabto ilaahay waxaan u baryaynaa wixii dhintayna ilaahay u naxariisto waxa dhaawacana uu ilaahay u booganayo dhammaan wixii ilaahay dadka dhibaato ku wadana in ilaahay iyaga ku qarxiyo oo halkooda ku geeyo marka intaasaan kusoo gabagabeynaya madasha sigistiga ee dadka farrada siisay anigu magacaygu waxa weeye cali cali maxamed xisiinale calijiis awka jabana waa ku magac dheerahay runtii waa ka ilaawaan halkaasaan aada ugu qiimaysnaay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan maaga madasha lixdanku uu hor yaalaa liibaan yare asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxaan anoo liibaan ah waxaan tacsi u dirayaa dadkii argagixisada ee ku leysay magaalada muqdisho hotel rayax sidoo kale ilaahay inuu caafiyo iyagana dadkii ku dhaawacmay kuwii dhintayna qaraabadoodii iyo ehelkoodiina samar iyo iman allah ka siiyo intaa markii aan tacsida uga soo gudbo waxaan ku darayaa fikirka sida looga hortegi karo arrimahan amniga amni darada ah oo soo noqnoqonaya soomaaliya oo dhan guud ahaan gaar ahaana magaalada muqdisho oo la target garaysanayo dadka madaxda ah ama kuwa maaragtay aqoon-yahanada ama haldoorka ummadda soomaaliyeed sida siyaabaha looga hortegi karo waxaa ka mid ah in maaragtay guud ahaan horta amniga la adkeeyo ciidanka mushaarkooda lagu dadaalo training la siiyo iyo iyada oo maaragtay la ilaaliyo nimankan meelaha ay ka helayaan dakhliga iyo maaragtay dhaqaalaha xawilaadaha accountable waa inay noqdaan oo meelaha ay lacagaha dadkay lacagaha u dirayaan iyo dadkay lacagaha siinayaan iyo arrimahaas oo dhan waa in la jeegareeyaa oo accountable laga dhigaa midda kale taxi messageyada ay isu dirdiraan nimankan argagixisada ah waa in maaragtay intelligence serviceka in maaragtay arrimahaas ay ka shaqeeyaan marka waxa waxa ugu badan oo ay ku fuliyaan arrimahooda argagixisada waxa waaye dhaqaale iyo information labadaasna waa in maaragtay laga ilaaliyo oo lala socdo t combaniyada telecommunicationka iyo kuwa telefoonada iyo xawilaadaha waa meesha ay nimankan ku shaqaystaan lacag iyo communicationka waa in meelahaas laga xayiro lana adkeeyo securityga wax badan waa lasoo arkay dowladda waa inay ka cibro qaadato wixii lasoo maray enough is enough ummaddu waa daashay waa maaragtay la dhammaaday ummaddu way dhameeyeen nimankan waa in la iska qabto soomaalina ay ku tagaan dadka shacabkana waxaan u sheegayaa waa in ay la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada booliiska iyo milatariga iyo nimanka meel ay joogaanba farta lagu fiiqo information la sameeyo midda kale booliiska waa inuu lumberg yeesho nine one one oo kale ah sida american joognaa annaga eh, qo- waddan walba wuxuu leeyahay oto oto oo kale soomaaliya laga dhaho lambarkaas waa inuu free service ahaado telefoon walba kan guriga ama kan gacanta qofku waa inuu free u ahaado si booliiska isla markiiba ay usoo gaaraan meesha dhibtaas ka dhacay marka waxaan leeyahay intaasan kusoo gabagabaynayaa madasha sigistan ee umahayd oinaya ummadaasna maaragtay ilaahay samri iyo imaan alla anaga wada siiyo kulligeen wasalaamu calaykum waraxmat waa hagaagkaasi waxau ahaa liibanyare haddana mayga madasha lixdan waxa uu horyaalaa black hog down waad mahadsan tahay ceydaago asalaamu calaykum waraxmatullah ina lilahi wa ina ilahi raajicuun waxaan utacsiinaynaa dadkii een, aan waxba galabsan oo lagu xasuustay magaalada muqdisho een, ta- markaan taa ka soo tagno anigu waxaan qabaa een, marka hore in ciidan gaar ah la sameeyo anti terrorist police ah oo hay-ad gaara in la sameeyo oo ku shaqo oo ka kooban ilaa iyo shan boqol ilaa lix boqol oo oo ciidan ah mushaarkoodana laga soo jaro xildhibaanada huteelada jiijiifa in laba boqol looga soo jaro saddex boqol iyo soddonkaas nin waa il- eh, ilaa iyo lix boqol iyo xoogaa ciidan ah sideed iyo tobanka degmo oo magaaladana loo qaybiyo iyo soddon haddii loogu qaybiyo waa shan boqol iyo afartan Een, dadkana la baraarujiyo oo loo yacni la wacyigeliyo oo dadkana kalsooni laga kasbado dadkana shacabkana ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga Een, booliiskaas la sameeyo oo hay-adaas gaarka oo loogu talagalay oo ka madax bannaan nisa in ay dadka kalsooni ka samaystaan ayaga iyo dadka xiriir la dhex maro Een, xaafadihiina maam amniga la geeyo tobankii guriba hal qof oo kormeeraha loo sameeyo xaafad walba Een, haddana dadkana lagu baraarujiyo dariskaaga cusub oo oo dariskaaga yaa kusoo kordhay maxaa xaafadaha maanta yaa kusoo kordhay xaafada xaggee ka yimid qofkaas Een, qofka marka dadka shacabka laftiyooda mas-uuliyad inay isgaara issaaraan Een, inaysan ka baqanin taleefanada ay dirayaan hay-adaha amniga u dirayaan sababtoo ah naf bay badbaadinayaan naftaas waxaa laga yaabaa tooda inay tahay qofka naf taleefanka diraya laga yaaba nafta uu badbaadinaya tiisa inay tahay marka een, waxa weeye een, ciidamadan kale oo amisomna dhulka iska jooga iyagana in lala xisaabtamo waxay meesha u joogaan iyo xa- shaqada ay ka qabtaan marka waxa weeye haddii aan wada shaqayn la helin oo hay-adaha amniga iyo shacabka waxaan u malaynayaa arrintan weligood lagama guulaysanayo adduunka een, dowladaha een, mar walba ku dhaqaaqa waxaad arkaysaa boorar meesha ku qoran oo laleeyahay dadka la baraarujinaya ha aamusina hadla akhbaarta keena Een, hay-adahana waxaa loo baahan yahay iyagana musuqa inay ka dheeraadaan oo ah markii een, wax meel loogu soo sheega ama dadkii lasoo qabto in sharciga loo keeno o baabuurta maalin walba isku qarxiya magaalada muqdisho yaa iska leh weli maana arag qof la leeyahay baabuurkan dekedaas buu kasoo degay hebel baa iska lahaa waa lasoo qabtay qofkiina la- eh, qofkiina oo gaariga iska lahaa lasoo qabtay weli maanan arag baabuurtan maalin walba dadka lagu qarxinayo dad baa keensaday waddanka meesha ay ka soo galeen qofkii iska lahaa nambaray leeyihiin v v number wax la leeyahay gaariga leeyahay ama chassis number in la record gareeyo baabuurkan qofkii iska lahaana in la soo qabta lagusu qarxiyo waxa weeye waxyaalaha keliya oo looga guulaysan karo dhibaatadan hadda dadka ku habsatay waana kuu soo celiyay wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa mayga madasha lixdanka uu horyaalaa dacad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ina lilahi wa ina ilahi raajicuun waxaan u xusacsiinaynaa ummaddii soomaaliyeed ee maanta lagu xasuuqay magaalada muqdisho Een, jidka maka almukarama eh, hoteelka dayax waxaan leenahay eh, samri iyo iimaan allah ka siiyo een, intii laga dhintay intii dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana allah u boogadhayo Een, waxaan leenahay dadaal yari iyo dhaliil aad u weyn baa muuqata ummad maalin walba maaragtay dee dhimanaya oo aan waxba la bedelayn wax isbedelaba aan jirin baanu aragnaa Een, duruufaha oo dhan dadku way ogyihiin wayna tixgelinayaan laakiin dadaal la-aan baa aad iyo aad u muuqata oo dawladdan hadda waktigeedu dhammaaday een, ka muuqata de hadda dawlad cusub baa la sugayaaye een, istiila dawladdii hore way sii haysaaye waxaan sidii wax lagu bedeli lahaa oo dhan waa muuqdaan laakiin dee in la bedelaa ka horeysa oo diyaar loo yahay in la bedelo dadka shacabkaana waxaa muhima inay gartaan ruux walba marka uu cabsanayo de maanta ninkii maaragtay ama ku dhintay ama ku dhaawacmay shalay hadduu cabsanayey de maantana warkaas waa ku dhintay marka dadka shacabka oo cabsida ha iska daayaan waxay rajo leeyihiin markay dadka shacabku iyagu diyaar noqdaan oo arrintooda inay gacanta ku qabsadaan ay diyaar u noqdaan markaasay rajo leeyihiin oo maaragtay ay wax la iska celin karaa oo nimankaa la iska qaban karaa nimankan maanta waxay noqotay sheekadoodii inay magaalada muqdisho ka dhex dagaalamaan oo ay ma aha inay sheeg magaalada muqdisho inay ka dhex dagaalamaan ma waa inay banaanka lagula dagaalamo wey waa inay magaaladu clean ahaato wey waa in xaafad xaafad la isugu xidho wey toban toban xaafad tobankii guriba waa in dad lagala xisaabtamo la helo wey dadka askarta iyo booliska iyo maaragtay militariga waxaa ka muhiimsan dadka shacabkaabaa ka muhiimsan dadka shacabka cabsida ha iska daayaan noloshooda ha u istaagaan oo diyaar ha u noqdaan inay nimankaa iska bixiyaan oo iska celiyaan way arkeen inaan maaragtay dawlad la raadsanaynin inaan gaala la raadsanaynin inaan cid kale la raadsanaynin iyaga la raadsanayn meel alla meeshay ugu badan yihin in la isku qarxinayo way arkaan marka waxay u baahan yihin dadku inay istaagaan oo ay noloshooda iyo maaragtay nabadooda ay u istaagaan iyagu haddayna u istaagin meeshaan baa maalin walba oohintaa iyo tacsidaas aan wadaynaa madaxda soo socota iyo kuwa la dooranaya kuwa hadda la doortay hayana waxaan dhihi lahaa dee idinka lafihiinaba waan ogeyn baarlamaankii wuxuu ku dhacayay hadda waktigiisu dhammaaday dee idinkuna halkaan baad ku daba jirtaan haddaad dadaal keeni weydaan laakiin adoo dadaalaya haddaad dhimato dee inta kale ha u ahaysa adiguna akhri adduunba maaragtay waad ka dheefaysaa aad baa umahadsantihin waxaan kusoo afmeeranaa barnaamijkan iyo xaad oo ah isagu nin asal ahaan ku dhashay magaalada muqdisho kuna soo barbaaray loona yaqaano bezani muqdisho xamar waa la xumeeyaya xaal marin doonaa maxaad is leedahay xamar waa lagu xasili karaa kaftan philips assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad waxaan ugu mahadnaqayaa madasha sigistiga oo fursadan qaaliga ah siisay dadkii macnaha ku dhintay magaalada muqdisho nooc walba isku jira mas-uuliyiinta iyo shabci aad baan macnaha ugu taasiyeen inaa ina ilaahi wa inaa ilaahi raajicuun haddaan ugu soo noqdo muqdisho iyo soomaaliya wixii ka dhacay anigu waxaan dul istaagayaa macnaha national securityka soomaaliya waa waxaan kasoo shaqeyn jiray experiencegeedaan hayo saddex masmasalaan dul saaraya saddexda mas-uuliyaan dul saaraya waxay tahay intaxaa iyadoodo national securityka muqdisho ka wada shaqaysa bataata ma wada shaqayn karaanba waxay wada shaqayn karaan waxa waa baawer ka dhex yaala weeyaan baawer ka dhex yaalana waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha from general to askari asagaa xukumo duqa magaalada ku xiga marka waxa weeyaan wadanka waxaa ka shaqayn jiray waxa weeyaan turbataria iyo milishiyada iskale dharacad iskale bukastoma la yidhahdo oo wax allaala waxa qasum waris la yidhahdo from hotel to baqaar to xaawalaad wax allaala baclak meel cunto laga cuno waxaana aaminsanaha ayada naftigeeda shaqa abuur abuuri karta waxa jaamacadaha ka baxay bay hotoolada shaqa ka siin karaan ayada naftigooda ilaalinaya oo canda kobara oo ilaalinaya oo dukaamada baqaaraha ku yaala iyo ceelgaabta ku yaala iyo bakaaraha ku yaala laftigooda ayaa dukaamo looga furaya oo kastuu shaqaynaya oo qiimaha magaalada jooga macnaha looga jibinaya siday u yimaadaan dadka gobolada ka yimaadaya oo magaalada muqdisho aan kala aqoon meelaha sarifka iyo waxyaalaha ay say u kala korayaan ay uga sarifanayaan dowladii hore waxay lahaan jirtay baarar macnaha liida ku yaala oo baarka caadiga liida markaa ka cabaysa koob isbitaal saddex shilin baa la geli jiray baarka xisbiga dowladda leedahay shilin baa la geli jiray bilaadanka oo dhan aan magaalada u dhalan hadduu dhaba kiimiya dogaalka ay kaa baarka xisbiga buu tegay oo wuxuu ka cabaya aqoon la arki jiro baarkina dowladda iskale ns ta iskale waxaan aaminsanahay investigation to investigation waay wax alaala wixii corporate romantica safaarada oo basaboor ajnami ay socota oo waddanka macnaha ka shaqaynaya si ay dhidaa shaqo ku leh oo ilaalsanaysa oo dabagelaysa oo baaraysa baan anigu aaminsan national securityka n s na waxaan aaminsanaha wax allaala wixii foorian ah bili-aadanka xataa isku socod maahan baan aaminsana isku meel xataa ka muqdisho kama tago ninka gobolada dhexe ka yimaadana director bakaanaha iyo lambar afar buu tagaa ninka gobolka mudug ka yimaadana isku raran ceelgaab iyo lambar afar buu imaanaya ninka beedhaba ka yimaadna ceelgaab buu tagayaa macnaha habka bil-aadanka laftigiisa uu muqdisho usoo kalo u kala foofo baa noocaasa marka waxay ku xidhan tahay hadba itala jinsiga hogaan haddaa aragtid xaayad wax qabanaysa haddaa aragtid liidarkeeda ayaa laga baqaa baan aaminsan anigu waxaan ku garaasada iyadoo leeyahay godkaa lagu geenaya lagu xidhaya qofka jilacoo baa haysta oo waaskooyin buu masas ku leeyahay biniaadanka sida godkaasna koogaar buu ku yaal marka dadka biniaadanka waa ka gariidi jireen waana ka biqi jireen jilaco hadii lagu geeyo marka waxaan aaminsannahay hadba liidarska waddanka hogaaminaya nabadeeday ku xidhantay dowladda haddaysan gacanta ku dhigan telebukrisikeeda boostadeeda iyo telefoonkeeda haddaysan gacanta ku dhigan iyo dhaqaalaheeda gacanta aysan ku dhigan oo waddanka dhaqaalaheeda dadka haysta aysan gacanta aysan ku dhigan oo gobolka banaadir duqa magaalada uusan gacanta ku dhigan hadda hay-adda ugu weyn waa gobolka banaadir weeyaan waa munishibyada waa bokstone wey from bar to hotel to bakar to madaxa walaada waxaan aaminsanahay xaaliyad national securityka muqdisho kaaka wadata shaqo kumale waxaa shaqo kule munishibiyada ayaa shaqo duqa magaalada ayaa shaqo kule hoteelka qofka furaha ku siinayo duqa magaalada waa inuu ardada jaamacadda ka hoteelkana uu qarashkooda bixiyaa hataa dowladda maaha oy halkaas laga shaqaaleen shaqaalahana dadkana ardadana shaqay ka heli lahayeen securitkana wuu ku kala bixi lahaa wadankana waxa weeyaan waa waa waxa weeyaan caafimaadkiisa hore u socon lahaa marka anigu waxaan aaminsanahay wadanka muddo oo muddo oo muddoba hawshan ku jiray askari waa mushaar loo diiday iyo maaha hay-adaha wadanka ku shaqale xagga nabadda ayaan wada shaqayn buuxda aysan ka wada shaqaynin baan aaminsanahay marka haddii la helo oo shaqada raayad kastaba shaqadeeda loo dhaafo oo bakaar kasta iyo dukaan kasta hay-adda gobolka banaadir loo dhaafo oo waxa n s t leedaha loo dhaafo oo waxa c a d da leedaha loo dhaafo oo waxa turbutaarida leedaha loo dhaafo oo daraawiishta waxay leedaha loo dhaafo xaaladii gacanta laga qaban waayo militariga ugu awooda badan gurigaas ay galeen ama bakaarkaas ama ama garaashkaas ay galeen oo nimanka afduubka ay ku jiraan oo shaqada maanta wadan askari kasta laba taleefon baa kirkisha ugu jirta xilliga anaga aan ku noolay teleefon baan ka hadlaysaa markay wax dhaceen ama jubbaa la tegaya ama curubaa la tegaya ama bar bulshaa la tegaya ama jaziiraa la tegaya ama meel unbaa teleefon laga diray ama supermarket weyn oo gaal layaa teleefon laga diray oo la dhihi jira waxaasaa dhacay ama waxaasaa baabuur baa halkaas ku dhacday maanta telefoon baa la wataa way ka fududdahay sababtii afar iyo labaatan saac qarax muqdisho oga dhacaysa oo weliba hotel hadda lagu shiraya uga dhacaysa aad bay u adag tahay in loo ogaan waayo marka waa hay-adaha la isdul furay iyo karaamadii siyaasadda la isku murgoxan iyo dalkiiaan wada shaqaynayn inta soomaaliya ay ka tirsanba furan puntland to kismaayo aan gobolka banaadir ka wada shaqaynayn waa culays culaysa soo saaran wey iyo bruticalka loo isdul saaran inaysan muqdisho degina macnaha mafahmaysa brutical brutical kale oo dul saaray inaysan muqdisho oo siyaasad xariir ah marka intaasoo sannadood afar sannadood siyaasiyiinta intaa arki waayeen marka waxa waxa weeyaan wax inkaara weeyaan anigu waxaan hadalkii kusoo gabagabeynayaa waa in macnaha hay-ad kastaba hay-ada kale shaqadeeda loo dhaafo wasiirka amnigana waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudahana waxa weeyaan iyo wasiirka amniga hadda maba is arki karaanba waxay isku arkaan wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha waxaasoo dhan asagaa xukuma macna generaalka ciidamada secretary of defensiga asagaa xukuma marka halkaasna hadalkayga ku dhaafaya wada shaqayn guud haddii samayn qaraxaas waa soconayaa wey qaraxaas waa soconaya anigu waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa ardada jaamacadaha ka wada baxaysa shaqo abuur baa loo samayn karaa ayadoon dowladda lacag siinin businessmada businesska iskale hoteelada iskale maqaayadaha aad iyo aad ba umaasan tahay kabtan philip iyo xaas intaa waxaynu kusoo afbeeranaa dhambaalkii tactid ahaa ee loo dirayey dadkii wax ku yeeloobay dhibaatadii ka dhacday caasimada dalka ee muqdisho weliba baraarujin loo jeedinayey ciidamada ammaanka ee caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho intaynu kulanka kulan lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo xuseen fiina sidaa iyo habeen wanaagsan
Baba!